waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali nin waad mahadsan tahay dalkii waan ku noqonay waxaan u noqonay dee wixii aan ka kasbanay oo aqoon iyo cilmi dunida aan ka kasbanay inaan dalka ku celino inaan wixii karaankeena awoodeena nooga aadan inaan wax ka qabano guud ahaan gaar ahaan inaan wax ka saxno siyaasadda guud iyo qofka uu wadanka iyo waddada iyo dariiqa uu hayo si aan ugu u gaarno nabadgelyo taaba saa darteed waxay duruufta nagu khasabtay inaanu ka bilowno isbedel siyaasadeed oo guud inaan waddan ka hirgelino taa oo ku imaan karayso in maxaan ku rahdaa nidaamka siyaasiga laga qeyb qaato saas ayaanan maxaan ku rahday wadanka u joognaa waa gartay in kale oo howlaha kale ee samafalka iyo wixii aan ka qaban karna wadanka waanu ka shaqeynaa waa gartay marka haddaan si waadixa u caddayno waxaad dooneysaa oo aad rajeynaysaa inaad ka qayb gasho xildhibaanada cusub ee nidaamka cusub ee hadda doorashooyinka soomaaliya hadda ka socda balse waxaad moodaa inaad dhex gashay xoogaa muran ku saabsan oday dhaqameed cusub oo lagu soo daray oday dhaqameedyadii boqol iyo soddon iyo shanta ahaa oo soomaaliyeed bal in yar haddaad nooga warranto maadaama oday dhaqameedkaas uu beesha aad ka tirsan tahay yahay khilaafka xagga uu ka yimid oo keenay in oday dhaqameed cusub beeshu ama qaybo ka mida beeshu ku dhawaaqaan waad mahadsan tahay horta waxaan ahay musharax ogaabo ku taagan inuu noqdo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya laakiin waxaa jiri karayo damac siyaasiyiinta hadda ee beesha ku jira ay doonayaan inay mar kale iyagoo oran soo marin dariiq saxa inay gobolka dib ugu soo noqdaan waa jirtaa in guud ahaan ay jirto dood ku saabsan odayaasha iyo cidda wax soo xulayso waxay rabtaa dib ugu noqdo qabaa'ilka soomaalida waa ay kala duwan yihiin xagga duruufuhooda dhaqanka gaar ahaan aniga beesha aan kasoo jeedo ma ay lahayn oday dhaqameed rasmi ah oo meel kasta oday ka ah odayaal way leedahay laakiin oday walbaa wuxuu oday ku yahay haddii meesha iyo deegaanka soomaalida uu ka joogo ee ay reerka joogaan saa darteed waxaa dhici jirta wixii hadda ka horreeyey hadba ninka siyaasiga ah ee nidaamka dawliga ku jiro inuu iska soo qoro oday isaga u gaara oo isleeyahay wuxuu fulinaya danahaaga siyaasiga ah iyo inaad mar kale dib ugu soo noqoto taa marka waxay keentay odayga hadda jira laba kun iyo laba iyo tobankii la qoray inuu isaga si gaara u go-aansaday inuu soo xulo ama xildhibaan ka dhigo dad isaga uu doonayo inuu meesha geeyo oo ay kamid yihiin rag wasiire ah oo hadda dawladda ku jiro doodaas ayaa keentay marka in rag kale iyagana oo nidaamka dawliga ku jiro inay ka barbar sameeyaan oday dhaqameed kale marka dooda meesha ka tagan waxay tahay in wax la saxo oo la ilaaliyo nidaamka iyo maxaanku irahdaye habka wax loo soo qorayo oo laga fikiro sida ugu fiican ee cadaaladda ah marka kii hore ee markii hore la xuray iyo midkaan dambe oo laga dabageeyabo waa wax wax ka ma ahan odayaal si rasmi a uga matelayo beesh waa odayaal iyo niman ay wataan rag siyaasiyiin ah oo dawladda ku jiro oo iyaga loolad uu ka dhexeeyo marka arrinta guud ahaan waa halkaas waa gartay aan dalbanayna oo guddiga doorashooyinka ka dalbanaynana waxay tahay in si cadaalad usna loogu maamulo dadka lasoo xulayana la xaqiijiyo odayga lasoo xulayana muhim maahae waxaa muhiima dadka wax dooranayo in lagu soo xulo si cadaalada cidday doonaan ay go-aan ka gaaraan ay dooranayan waa gartay koleyba suuqa hadallada ku jira inkastoo wax xaqiiqa aan ahayn waxay leeyihiin in oday dhaqameedkan dambe lagu soo daray inuu wato nin ruug cadaayo siyaasadda soomaaliya hadda afartii sano u dambeysay aada ugu soo jiray faarax cabdulqaadir oo isla beeshaada hadda ka tirsan oday dhaqameedkii hore ugu jiray boqol iyo soddon iyo shanta iyo midkan dambe lasoo magacaabay beeshu hadda waa inay go-aan ka gaartaa sababtoo sida muuqata madashii wadatashiga iyo soomaalida guud ahaanba tiradu intaasunbay la ekaydo haddii beel gooniyo ay kordhiso kuwa kalena waxaa laga yaaba inay dhahaan maxaa loo kordhin waaya marka hadda maxaa u go-an beesho wax wadahadala ma jiraa oo in dhinacun laysku raaco ha beesha way way tashatay arrimahana way ka tashatay meeshana uma afduubno damaca dad qaara siyasiyiinta meesha waxay dalbanaysaa in oday oday jusayaasha jufada hoose in arrintaa lagala tashado cidda xildhibaanka soo xulaysana si loo gaara loo tixgeliyo odaygii hore iyo odayga dambaba waa in dib loogu soo celiyaa talada reerka marka waxa aan codsanayna waxay tahay in oo nidaamka guddiga doorashooyinka ay u ogolaadaan beesha inay soo xulato xildhibaanada odayaasha u dooranayo xildhibaanada uga qaybgalaya dowladda federaalka ah marka dalabkeena iyo dalabka odayaashaba saas ayuu u yahay mid cusub oo hadda la magacaabay iyo mid horeba labaduba waxay ahaayeen laba nin oo ay magacaawdeen niman siyaasiyiina oo danahooda siyaasad ku bishinaya dadkii doorashada iska lahaa dadkii xuquuqda iska lahaa dadkaasi meel cimro ah ayay fadhiyaan waa dad masaakiin ah dad qayliyo oo idaacadaha iyo meel kasta soo istaaga ma ahan marka waa dalab ku socdo ee guddiga doorashooyinka inay si gaar ah ula fikiraan ama ay ish il gaara ku hayaan
waa garta khaalitan ugu dambaysa haddii aad khilaafkan markii la xaliyo dabcan xalun baa laga gaari doonaa ugu dambeynta haddii aad nasiib u yeelato inaad noqotid mid ka mid a xildhibaanada beesha matelo aad ku biirto baarlamaanka soomaaliya qurba joog baa tahay reer melbourne baa tahay maxaa kuu qorshaysan maxaad is leedahay muhiimadda ugu weyn waa tahay xildhibaan ahaan aad dalka qaban kartid aniga laba arrimoodaa muhiim ii ah haddii aan ku guulaysto xildhibaan inaan noqdo inaan ka shaqeeyo laba arrimood oo dowladnimada muhiim u ah oo ah cadaaladda iyo nabadgelyada cadaalad iyo nabadgelya haddii la helo dadka soomaaliyeed iyagaa horumarka kale iyo ganacsiga iyo khidmooyin kale waa dad ku dheereeyo laakiin waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer melbourne ah aan u ballan qaadayaa inay in fikiraankayga inaan kala qayb qaato xaqiijinta amniga iyo cadaaladda dalka si loo gaaro horumar guud oo dhan walba ah oo dalka ah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali